wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta saddex boqol oo qoys guddoonsiisay ilaa iyo kun iyo shan boqol oo neef oo ari ah iyadoo halkii qoys ay fursad u heleen ilaa iyo shan neef oo ari ah qoysaskan la guddoonsiiyey ariga ayaa ahaa kuwa ay si weyn u saameysay isbeddelka cimilada iyo fatahaadihii ka dhashay daadadkii elnino wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali ayaa ka warbixiyey deeqdan xoolaha ah halkan maanta waxaan u joognaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda jubbaland ayaa waxay qoysas soomaaliyeed oo gaaraya ilaa saddex boqol oo qoys waxay guddoonsiinaysaa ilaa min shan neef oo ari ah taasoo u dhigantaa kun iyo shan neef oo xoolo ah arrintaana wasaaraddu uga gol leedahay in dadka soomaaliyeed ay noqdaan dad xooggooda isticmaala oo wax soo saarta iyo sidii looga qayb qaadan lahaa xalka waara dadkana isku filnaansho gaara u gaari lahaayeen sababtoo ah dadka soomaaliyeed oo xoololeyda inta badan waxaa saameeya isbeddelka cimilada iyo fatahaadaha iyo abaaraha waxyaabahaasa saameeyo sidaa daraaddeed wasaaradda xanaanada xoolaha maanta waxay qaybinaysaa ilaa iyo saddex boqoloo neef saddex boqoloo qoys waxay u qaybinaysaa kun iyo shan boqoloo neef oo ay u gol leedahay wasaaraddu dadka inay noqdaan dad xoolihii ka faa'iidaysta dheeftooda iyo say u dhaqan lahaayeen dadka soomaaliyeed kuma filna maalin kasta in loo keeno boorish iyo waxyaabo yaryar oo quutuldaruuriya keliya in la siiyo arrintaas waa emergency laakiin waxaan u baahannahay in xal waari loo helo oo dadka ay ka baxaan i d bska iyo meelaha kaamamka ee dadka noqdaan dad shaqaystaan ayadoo arrintaas ka duulaysa wasaaradda maadaama dadka soomaaliyeed backgroundka iyo taariikhda ay leeyihiin ay tahay xoolo in xoolihii laga faa'iidaysto insha allah arrintaasna waa wadi doonaa waa sii dardargelin doonaa wasaaraddu dabagal ayay ku samayn doontaa dhammaan qoysaska ka faa'iidaystay halkaan deeqdan wasaaraddu ay qaybinayso siday u dhaqan lahaayeen waxaa mamnuuc ah in ama la gowraco neefka la siiyey qofka amaba la iibiyo waxaa keliya u qaybinay ujeeddada keliya loo qaybiya waxa weeye inay dadka dhaqdaan xoolahooda ayna ilaaliyaan xuquuqdooda wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii loo garab istaagi lahaa qoysaska ku xoola beelay abaaraha iyo daadadkii ku dhuftay deegaanada jubbaland